iyadoo muddooyinkii dambe magaalada muqdisho ee banaanbaxyo ka dhigayeen ehelada dhalinyaro ku xihan dalka sacuudi carabiya ayaa haatan waxaa dhankooda walaac ka muujiyey arrintan qaar ka mid ah waalidiinta dhalay dhalinyaradan oo ku nool dhulka uu ka taliyo maamulka lamaca baxay puntland waalidiinta dhalay wiilashan ay arrintan aad uga xumaaday islamarkaana waxa ay dareemayaan welwel aad u daran iyagoona ay xabsiyada aala sacuudi ay ku xidhan yihiin tobanaan sano dadkan oo saxaafada la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in dhalinyarada xiran oo uu muddo isbuuc kadib uu qarshu yahay in la dilo ayaa waxay aad ugu walacsan yihiin arrintan muddo isbuuca ayay sheegeen inay ka harsan tahay muddadii loo qabtay wiilashooda in lagu deldelo iyagoona codsaday in laga soo badbaadiyo gacanta sacuudi carabiya ee ku cambaxday dhibaataynta dadka muslimiinta ah nimanka sacuudiga ku xidhan ee ma garanaysaaye afartan iyo afarta afartan iyo shan bay ahaayeen afartan iyo afar baa hadda joogta afartan iyo afartaasina waxaa weeyaan rag dil toogashaa lagu xukumay oo ma garanaysaa ee hadda isbuucan soo socda sacuudigu inuu laayo uu diyaar u yahay laakiinse ilaahay ma odhanin dhalinyarada soomaaliyeed ee muddada toddobada sanaa ku xiran dalka sacuudiga kadibna sacuudigu uu go-aamiyey inuu dilo dhammaantood waxay ahaayeen sida la sheegay afartan iyo shan mid ka mida way dileen afartan iyo afarta kalena waa xogsugayaal in la dilo waxaanu arrintaas ka qabnaa walaac ah in dhalinyaradaasi tacadi weyn lagala kacay muddo toban sana ku dhow ay xiran yihiin haddana la rabo in maart mid mid loo gowraco oo la dilo maamulka ala sacuud ayaa waxauu dhowaan daldalay wiil soomaaliya oo lagu magacaabo maxamed nuur xuseen kaas oo ka mid afartan shan dhallinyarood oo soomaaliya uu maamulka ala sacuud ku xukumay daldalaad iyadoona ay aad u soo badanayaan waalidiinta ka hadlaysa ee dhalay awlaadan maamulka uu majarax u hayay dhiiggicabki maxmed binu salmaan ayaa waxuu xabsidiisa dulmiga badan buux dhaafiyey kumanaan muslimiin ah isagoona uu weli wado gumaadka dadka muslimiinta ah